taariikhdii labaad cutubka labaatan iyo saddexaad haddaba sannaddii toddobaad ayaa yehoyaadac xoog isgeliyey oo wuxuu soo kaxaystay oo axdi la dhigtay boqol u taliyayaashii ahaa casariyaah inayu raxaam iyo ismaaciil ina yuxaanaan iyo casariyaah ina coobeed iyo macasiyaah ina cadaayaah iyo elishaafaad ina sikri oo iyana waxay ku soo wada wareegeen dalkii yahuudaah oo magaalooyinkii dalka yahuudaah oo dhan waxay ka soo wada urursadeen kuwii reer laawi iyo madaxdii qolooyinka dadka israa'iil oo waxay wada yimaadeen yeruusaalem markaasaa shirkii oo dhammu axdi boqorkii kula dhigtay guriga ilaah oo wuxuu iyagii ku yidhi bal eega boqorka wiilkiisu isagaa boqor noqon doonee sidii rabbigu uu kaga hadlay farcanka daa'uud haddaba idinku sidaan yeela qaybtiinna saddexaad ee sabtida gasha oo ah reer laawi iyo wadaaddadu waa inay ahaadaan iridjoogayaal albaabada jooga oo meel saddexaadna waa inay guriga boqorka joogaan meel saddexaadna ha joogeen iridda aas'aaska agteeda oo dadka oo dhammuna waa inay ku wada jiraan guriga rabbiga barxaddihiisa laakiinse guriga rabbiga gudihiisa yuusan ninna soo gelin wadaaddada iyo kuwa reer laawi oo adeegaya mooyaane iyagu ha soo galeen waayo iyagu waa quduus laakiinse dadka oo dhammu waa inay rabbiga amarkiisa dhowraan oo reer laawi boqorka ha isku wareejiyeen iyadoo nin waluba hobkiisa gacanta ku haysto oo ku alla kii guriga gudihiisa soo gala ha la dilo oo idinku boqorkana la jira markuu baxayo iyo markuu soo gelayoba sidaas daraaddeed reer laawi iyo dadkii yahuudaha oo dhammuba way wada yeeleen wixii uu wadaadkii yehoyaadaac ahaa ku amray oo dhan oo nin waluba wuxuu kaxeeyey raggiisii sabtida geli lahaa iyo kuwii sabtida bixi lahaaba maxaa yeelay wadaadkii yehoyaadaac ahaa ma uu kala dirin guutooyinkii markaasaa wadaadkii yehoyaadaac ahaa boqol u taliyayaashii siiyey warmihii iyo gaashaamadii waaweynaa iyo gaashaamadii yaryaraa oo boqor daa'uud lahaa oo guriga ilaah yiil oo dadkii oo dhanna wuxuu ka dhigay in nin waluba hubkiisa gacanta ku haysto oo ay istaagaan guriga dhankiisa midig ilaa dhankiisa bidix iyo tan iyo meesha allabariga agteeda iyo guriga agtiisa oo boqorkii bayna isku wareejiyeen markaasay wiilka boqorka soo bixiyeen oo waxay u saareen taajkii markhaati furkiina way siiyeen oo waxay ka dhigeen boqor oo yehoyaadaac iyo wiilashiisiina intay isagii subkeen ayay yidhaahdeen boqorku ha noolaado oo catalyaahna markay maqashay qayladii dadka iyo iyagoo ordaya oo boqorka ammaanaya ayay dadkii ugu timid gurigii rabbiga oo bal eeg boqorku wuxuu ag taagnaa tiirkiisii iridda u dhowaa oo saraakiishii iyo kuwii turumbada watayna boqorkay ag taagnaayeen oo dadkii waddanka oo dhammuna way reereeyeen oo turumbooyin afuufeen oo kuwii gabyaaga ahaana waxay ka dhowaajiyeen alaabtii muusikada oo waxay hoggaamiyeen kuwii qaaday gabaygii ammaanta ahaa kolkaasaa catalyaha dharkeedii iska jeexjeexday oo waxay tidhi waa fallaagow waa fallaagow markaasaa wadaadkii yehoyaadaac ahaa soo bixiyey boqol u taliyayaasha ciidanka u sarreeyey oo wuxuu ku yidhi iyada soo bixiya oo safafka dhex mariya oo kii soo raacana seefa lagu dilo waayo wadaadku wuxuu yidhi iyada ha ku dhex dilinna guriga rabbiga sidaas daraaddeed iyadii meel bay u banneeyeen markaasay tagtay marinkii ay farduhu guriga boqorka u mari jireen oo halkaasay ku dileen markaasaa yehoyaadaac sameeyey axdi u dhexeeya isaga qudhiisa iyo dadka oo dhan iyo boqorkaba inay ahaadaan rabbiga dadkiisa dabadeedna dadkii oo dhammu waxay tageen gurigii bacal oo way dumiyeen oo meelihiisii allabariga iyo sanamyadiisiiba way wada burburiyeen oo maantan oo ahaa bacal wadaadkiisiina waxay ku dileen meelihii allabariga hortooda markaasaa yehoyaadaac hawshii guriga rabbiga u doortay wadaadkii reer laawi ahaa oo daa'uud ku dhex qaybiyey guriga rabbiga inay qurbaannada la gubo oo rabbiga u bixiyeen siday ugu qoran tahay sharcigii muuse iyagoo faraxsan oo gabyaya siduu ahaa amarkii daa'uud oo irdjoogayaashiina wuxuu joojiyey irdihii guriga rabbiga si uusan u soo gelin mid wax ku nijaasoobay wax kasta ha ahaadee oo haddana wuxuu kaxeeyey boqol taliyayaashii iyo kuwii gobta ahaa iyo taliyayaashii dadka iyo dadkii waddanka oo dhanba oo waxay boqorkii ka soo kaxeeyeen gurigii rabbiga oo intay iriddii sare soo mariyeen ayay keeneen gurigii boqorka koolkaasay boqorkii ku fadhiisiyeen carshigii boqortooyada sidaas daraaddeed dadkii waddanka oo dhammu way wada reereeyeen oo magaaladiina way xasilooneed oo catilyahana ayay seef ku dileen